marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dableyba meel kastoo ay joogaan mar labaad waxaan rabaa inaan hambalyo diro ciidanka booliiska puntland saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dableyba meel kasta ay joogaan iyaga iyo xaasaskooda waxaan leeyahay hambaliyo labaad toddobaatan iyo laba buuradii kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed intaas haddaan ka gudbo waxaan rabaa inaan taariikhda ka sheego aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed sida aan la soconno maanta oo ay taariikhdu tahay labaatankii bishii labiyo tobnaad ama laba kun iyo shan iyo toban waa toddobaatan iyo labadii toddobaatan iyo laba guuradii aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed waa lagama maarmaan in aan dib ugu noqono taariikhda booliska soomaaliyeed soo maray waxaa la asaasay ciidanka booliiska soomaaliyeed labaatankii bishii labiyo tobnaad kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddex waxaana waqooyi iyo koonfur ka talinayay gumaystihii ingiriiska waxaana waqtigaas la dhisay ciidan la yidhaahdo jandamari kaasoo laga qoray dhammaan gobolladii soomaaliya wuxuuna ciidankaasi jiray ilaa kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii markii koonfurta soomaaliya uu ku wareejiyey dowladii talyaaniga koonfurta soomaaliyeed waxaa dib ugu soo laabtay dowladii talyaaniga waxayna dib u habeyn ku sameeyeen ciidankii booliiska iyagoo u habeeyey qaab dhismeedka soo socda lamber one taliska guud ee booliiska lamber labo qaybaha booliiska ee gobolada lamber saddex saldhigyada degmooyinka lamber afar hugaha tuulooyinka lamber shan ciidanka bilmadka iyo lamber shan ciidanka bilmadka iyo ciidanka darciidan daraawiisha kun iyo sagaal boqol iyo lixdan konton iyo lixdii ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa lagu soo wareejiyey ciidan la oran jiray xiisaanley oo milatari ah ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu xilligii gumanimo doonka si qarsoodi ah ula shaqayn jiray xisbigii s y l oo isna la asaasay kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddex waxayna ciidanka booliisku bixin jireen lacag qaraamaad ah oo ay ka goyn jireen mushahaarkooda kuna taageeri jireen dhaqdhaqaaqii s y l kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii qabanqaabadii xorriyadda waxaa ciidanka booliiska laga wareejiyey saraakiil loona wareejiyey aasaaskii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed halkaas waxaa ka muuqata inuu ciidanka booliisku yahay hooyadii ciidamada soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii waxaa ciidanka booliiska lagu soo wareejiyey ciidankii la oran jirey waardiyatadansa ilaalinta cashuuraha waxaana u dhammaystirmay markaas ciidanka booliiska qaabdhismeedkiisii oo ah sida uu maanta u dhisay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii wuxuu ciidanka booliisku bilaabay inay radio radio muqdisho ka sii daayaan barnaamijka la oran jiray tawfiiq kaasoo ay uga hadli jireen dacwooyinka dhacdooyinka arrimaha nabadgelyada iyo arashada dadweynaha waxay kaloo soo saari jireen boolisku wargeys billa ah oo la oran jiray kaset kaasoo looga xog warrami jiray dhacdooyinka muhimka ah kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii waxaa la dhisay xarunta taliska guud ee booliiska muqdisho oo ilaa hadda ah taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sideedii waxaa la dhisay isbitaalka madiina ee booliska oo ilaa hadda shaqeeya oo ah isbitaalka keliya ee loo baxsaday waqtigii burburka kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii markii dowladdii kacaanku xukunka la wareegtay waxaa kor loo qaaday tiradii iyo tayadii ciidanka booliiska waxaana la sameeyey xarumo cusub oo ciidanka booliiska lagu tababaro kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii waxaa ciidanka booliiska lagu soo wareejiyey qayb ka mid ah ciidankii la odhan jiray hilaalo oo la shaqayn jiray la shaqayn jiray degmooyinka iyo gobollada kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii oo dowladii dhexe ee soomaaliya markay burburtay ciidanka booliiskuna waa la burburay waxaase nasiib wanaag ah inaysan ciidanka booliisku saraakiil iyo askarba ka qaybgelin dagaalkii ehliga ah taariikhda ciidanka booliiska puntland waxaa ciidanka booliiska puntland la asaasay labiiyo labaatankii bishii labaad kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii waxaana lagu asaasay ciidan shan boqol ah oo laga kala keenay dhammaan gobolada puntland kuwaasoo ka koobnaa ciidamadii booliiska asluubta nabad sugidda iyo xoogga dalka waxayna muddo laba bilood ah tababar ku qaateen xerada kontoniyataad ee garowga markii tababarku u dhammaaday waxaa loo qaybiyey gobolada iyo degmooyinka gobolada iyo degmooyinka waxaa kaloo la qarameeyey ciidamadii ka shaqaynayay aygoorada iyo dekeda boosaaso waxaa kaloo la qaatay saraakiil iyo askar looga maarmi waayey farsamada ciidanka booliiska waxaana tiradii ciidanku gaartay sanadkaas kun iyo laba boqol oo xubna waxaa la qorsheeyey inuu ciidanka booliisku gaaro ilaa saddex kun shanta sano ee soo socota laba kun iyo shan waxaa la furay akademiyadda booliska armo iyo dugsiga xorgoble waxaana suuro gashay in ciidanka booliisku helo xarumo tababar oo ku filan waxaana akademiyadda lagu tababaray ciidamo boolisa oo ka tirsan federaalka waxaana saraakiil iyo askar loo diray tababaro dalka dibadiisa ah oo ay ka mid yihiin uganda jabuuti etoobiya iyo talyaaniga waxaa la hirgeliyey dhismaha taliska guud iyo saddex iyo toban kalli waxaa la dayactiray shan sano waxaa dhowaan la filayaa inay bilaabmaan dhismaha afar saldhig oo kale waxaa kaloo la dhistay sideed iyo labaatan sideed iyo labaatan maqaasiimada hubka lagu qaybiyo waxaana laga dhisay saldhigyada booliska puntland laba kun iyo shan iyo toban bishii ogost waxaa dibdibahabayn dibahabayn iyo sixid lagu sameeyey ciidanka booliska puntland iyadoo tababar loogu xereeyey kuliyadda booliska carmo iyo xerada general tukade ee abqar difcaddii koowaad kuwaasoo lagu sameeyey tirakoob sax ah lana geliyey database haddana waxaa diyaar diyaar ah difcaddii labaad ee ciidanka booliska in lagu xereeyo tirakoobka shilalka gaadiidka ee sanadka waxaa kor u kacay shilalkii ka dhacay puntland taas oo ay sababtay gaadiidka oo tiro batay wadooyinka oo ciriiri ah jajabana iyo wadayaasha oo aan aqoon lahayn iyo tirada ciidanka traafikada oo yar iyo qalabkii shaqada oo aan u dhammaystirnayn guud ahaan shilalka dhacay waa waa laba kun iyo boqol iyo soddon shil dhimashada waa saddex boqol iyo koob iyo toban qof dhaawac culus waa sideed boqol iyo koob iyo labaatan dhaawac kulug waa kun shan boqol sagaashan iyo toddoba gaadiid xaaladda ka baxay waa laba boqol iyo saddex guryo burburay waa konton iyo koow geel baktiyey waa boqol saddex iyo toban ari baktiyey waa boqol waa kun sideed boqol iyo siddeetan iyo labo dameero waa boqol iyo sagaashan mootooyin burburay waa boqol koob iyo toban baallayaal burburay waa soddon iyo toddoba lo baktiday waa lixdan iyo sagaal tirakoobka dembiyada kale ee dhacay sanadka laba kun iyo shan iyo toban annagoo si kooban uga warbixinayna waa sidan hoos ka waran dilka la aqoonsaday waa toddobaatan iyo sideed isugu jira ulakac iyo kaslaa dilalka la aanaysan la aanaysanayo loo aanaysanayo al-shabaabka waa koob iyo labaatan war dhaawacyo culus waa saddex boqol iyo konton dhaawacyo fudud waa toddoba boqol afartan iyo saddex kufsi waa konton iyo saddex waxaasi badan inta aan booliska soo gaarin waxaasi jirta in kufsigu ka mid yahay dembiyada aada kor ugu kacay sanadihii lasoo dhaafay tuugo waa boqol labiyo toban kiis waxaa baryahan soo kordhaya baabuurta la kala dhacayo dhacaas oo ku salaysan sababo kala duwan waxa waxa la heshiis la dhex dhigay beelaha cumar maxamuud iyo bahra sane oo ay jiraan dhimashooyin iyo dhaawacyo labada dhinacba kuwaasoo aanaan tirakoobka ku darin intaas waxaa ka baxsan waa dunuubta fudud ee sida gaaban ama maxkamadaha lagu dhameeyo guud ahaan laba kun iyo shan shan iyo toban iyagoo dukuntii ciidanka duliiska federaal ciidanka duliiska soomaaliyeed guud ahaan intaa haddaan kaga baxo rabaa wax yar inaan taabto waxqabadka bishii august ilaa iyo bishan aynu hadda taaganahay ciidanka duliiska puntland run ahaantii wax badan ayaa ciidanka duliiska puntland muddadaas uu qabtay anagoo anigoo wax yar hadda warbixinta halkan ku soo koobay waxqabadkiisii waxaan ugu talagalay intaas wixii ka baxsan insha allahu sidaynu baynu shidan doonaa isaga ayaan ka arki doonaa intaas ayaan kusoo koobayaa aada baan idiin salaamayaa uguna hambalyeegayaa ciidanka duliiska soomaaliyeed